بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل muxdadatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar waxaan ku soo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed abdullah iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcaziiz bin maxamed ibraahim al sheekh waa darsigii labaadkani shiikhu wuxuu leeyahay baabu macrifati illaahi caza wajalla waliimaani bih kan wuxuu baab yahay alla oo la aqoonsado iyo in la rumeeyo xadiidka koowaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hureyra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slm rasuulka alle wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi waa xadiid qudsi marka ana agna shurakaa'i can ishirki anugu waxaan ahay shurakada midkooda ka deeqtoomi og shirkiga oo in wax layla wadaajiyo ma ogoli man camila camalan ashraka fiihi maciya hayrii taraktuhu wa shirkah qofkii camal sameeya oo duulal kale ila wadaajiya waan ka tagaa isaga iyo waxaas uu ila wadaajiyey waxba kama dheefo bal waa lagu cadaabaa waa ku cadaab mutaa rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariyey shaarixu wuxuu leeyahay shiikhu wuxuu meeshan ku sheegay axaadiid mid walba uu u noqonaayo qeyb ka mid a qeybihii iimaanka si uu noogu baraarujiyey usuushii iimaanka marka xadiidka abu hureyru sheegay fawaa'id baana ku jirta oo laga qaadanaya faa'iidada koowaad waa maxay tawxiid urububiya xaggee laga fahmay marka xadiidkaas qeybta ka mid ee tawxiid urububiya laga fahmay waa qeybtee waa hadalkii alla uu yidhi ile waa xadiid qudsiye ana agna shurakaa'i can ishirki inta wax wadaagta anaa ugu deeqtoonaan badan wax lala wadaajiyey inaan ka deeqtoonaado oo aan ka kaaftoomo taasi marka maxay ku timid waxay ku timid rabbinimada alle inay tahay mid dhammaystiran oo uu rabbinimada la keliyahay sidaa darteed yuu maaragtay ka deeqtoon yahay shirkiga in wax lala wadaajiyo alle waa baatil maxaa yeelay isaga uunbaa wax abuura wax mulkiya isagaa tasarufa oo tasarufka iska leh iyo maamulka duul kalena wax kuma laha rubuubiyadaas iyo rabbinimadaas faa'iida labaad ee xadiis qudsiga laga qaadanayo waxay tahay waa tawxiid aluluhiya yaa ku jira waxaana laga qaadanayaa meesha alla uu yidhi man camila camalan ashraka fiihi maciya hayri ile waa xadiis qudsi moog tahay man camila camalan ashraka fiihi maciya hayri qofkii camal sameeya oo oo camalkaa gudihiisa duulalkan ila wadaajiya waxaa marka meesha ka cad in dadku marka ay wax wada wadaagaan oo camal uu ka dhexeeyo oo camal uu ka dhexeeyo ama ay maalan addoomma isla leeyihiin oo addoonkii uu musharak yahay ama qof shaqaalo ah oo ka dhexeeya uu jiro kii marka sharafta lahaa ee sarreeyey ama maaragtay hodanka ahaa wuxuu doonayaa uu ku dadaalayaa sidii uu ula kelin noqon lahaa kaas maaragtay ama addoonka ah ama shaqaalaha ah laakiin qofkii hodantinimadiisu ay yar tahay ama faqiirba ah wuxuu iska oggolaanayaa inuu wax un ka helo yacni wadaagga ma diidana maadaama uu iska faqiir yahay allana wuxuu ku tilmaaman yahay hodantinimo taam ah oo daysan oo wax naqsiyoo soo geli karaa aanay jirin sinaba sidaa darteed alla ma aqbalo in qofku uu alle iyo duulal kale isla caabudo raadkii marka ka dhalanayey magaca allee ah alghani inuu hodan yahay alle muxuu yahay raadkaasi waa in alle aanu qofna ka aqbalaynin wax aan ahayn ikhlaas in cibaadada alle loo saafi yeelo alla aqbali maayo camal qofku uu duulal kale alle la wadaajinayo sidoo kale shirkigii wax maaragtay la ogol yahay ma ahan sababtu waa maxay alla isagaa maalikul mulki ah mulkigoo dhan alla isagaa hanta awoodoo dhanna alla isagaa iska leh waana rabbigii la atiicaay oo mulkigaas isaga lagu atiicaay alla isagoo ka hadlaaya shirkiga inuu baatil yahay alla isagoo ka hadlaaya shirkigu inuu baatil yahay yuu wuxuu yidhi suurat almu'minuun ma attakhada allaahu min walad alla ma aanu yeelanin ilmo ma yeelanin wax walada alla ma yeelanin mana bannaan in loo nisbeeyo ilaa alla waa deeqtoon yahay hodan buu ka yahay wamaa kaana macahu min ilaah macbuudin la caabudo mudan oo alla la jiraana ma jiro waa baatil macbuudiyada ay wataan duulalka alle waxaan ahayn caabudahay haddii saas ay jiri lahayd oo mid cibaado mudan oo alle la jiraa uu jiri lahaa ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaq macbuud kasta ahi wixii uu abuuray yuu la tegi lahaa waa la iskhilaafi lahaa wala calaa bacduhum calaa bacdin qaarkoodkan qaarkoodna qaarka kale ka sara mari lahaayeen qaarkoodna qaarka kale ayay ka sara mari lahaayeen oo ay ka adkaan lahaayeen marka adduunku waa fasaadi lahaa waay macnuhu alla sidoo kale wuxuu yidhi low kaana fiihimaa aalihatun haddii ay yacni samada iyo ardada jiri lahaayeen kuwo la caabudo cibaado mudan marka cibaado mudan yihiinna waa marka ay iyagu wax hantaan ooy rabbiyaal yihiin oo iyagu wax abuureen oo ay wax arsuqaan oo maamul madax bannaan ay leeyihiin oo maamulkoodu yahay mid madax bannaan ay macnaha wax maamulayaan iyay maaragta mudnaan karaan cibaado sow maa haddii marka wax saasoo kalea ay jiraan samadii iyo ardadii waa fasaadi lahaayeen haddana ma aanay fasaadin waxaa meesha ka cad inaanay jirin kuwo maaragtay maamulka la gooni ah oo maaragtay tadbiir mustaqila leh oo rubuubiye leh ma jiraan ee wixii alle ka soo haray alle unbay u khudocaan oo makhluuqaadkiisi ay yihiin haddii marka kuwa cibaado mudan uu jiri lahaay oo alle la jira samaawaadka ardaduba waa fasaadi lahaayeen oo waxaa ka laasimaya mudnaanshada cibaadada la mudan yahay in maaragtay kaas la caabudayaa uu mulkiga wax ku leeyahay waxaana ka dhalanaya ahaanshada uu ahaaday mid mudan cibaadada in rabbinimo uu leeyahay marka rabbinimadiina wax mumtanica waaye oo wax suurtagala ma ah xataa mushrikiintu warkaa hadda kuma hadlaan kuwa alle duulan ahayn caabudaya saas ma laha ma lahan maaragtay cibaadada yay waxay u muteen inay maamul maaragtay mustaqiloo madax bannaan ay leeyihiin oo awooddoodu ay tahay awood maaragtay dhammaystiran iyo waxaasoo dhan ma laha ee waa kuu dhihi jiray labayka laa shariika laka labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak marka ay soo xajinayaan waxay dhihi jireen kuwa ateecnay waxay dhihi jireen markay soo xajinayaan iyo waxay dhihi jireen ku ajiibnay allo oo ku ajiibnay adigana wax cibaadada kula wadaagama jiraan ilaa mid ma ogiya adigu aada leedahay oo aad adigu hanato isagaiyo wax uu leeyahaba marka mustaqil uma aaminsanan soo ma jeedid teeda kale aayadihii qur-aanka alla wuxuu ku sheegaba walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddii aad weydiiso yaa iyaga abuuray waxay leeyihiin allah ayaana abuuray aayado fara badan oo noocaas oo kalea soo arooray haddii la yidhahdo qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi aman yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almeyiti wa yukhriju almeyita min alxay waman yudabiru alamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun qul waxaad tidhaahdaa man yarsuqukum min alsamaa'i waalardi yaa idinka arsuqa samada iyo dhulka oo samada roob ka soo dejiya dhulkan waxaan kaga soo bixiya aman yamliku samca walabsaara yaa sahanta samciga iyo aragyada oo idin siiya idinka samciga iyo basarka waxaad wax ku maqashaan iyo waxaad wax ku aragtaan yaase ka soo bixiya waman yukhriju alxaya min almeyiti kii noolaa yaa ka soo bixiya wax dhintay oo nudfadiiya waxaa laga abuuray binaadamka nool aad aragtaan wa yukhriju almeyita min alxay kii dhintana yaa ka soo saara wax nool waman yudabiru amra yaa arrinkii maamula fasayaquuluuna allah waxay leeyihiin allah yaa waxaasoo dhan qabta bay leeyihiin faqul waxaad tidhahdaa afalaa tattaquun ma waadan ciqaabta alla ka baqaynina shirkigan iyo wadaajintan cibaadadiisa aad wax kale la wadaajinaysaan miyaadan ka yaabaynina in laydinku ciqaabo miyaad ka baq miyaadan ka baqaynina adilo fara badan marka waxaa jirta ku tusinaysa in shirkigii uu yahay baatil sababtoo ah rabbinimada allah keliyaa iska leh haddii la yidhaha marka duulal kalea mudan cibaado macnaheedu waa maxay boqortooyadii wax ku leeyihiin mulkigii wax ku leeyihiin waaba isagoo qofkaas yidhi oo kale mulkigii wax ku leeyihiin rabbinimadii wax ku leeyihin isagoo yidhi oo kale lamid marka waxaa meesha ka baxay inuu jiro mid mudan cibaado cibaadada allah keliyaa mudan maadaama isagu uu dadkii abuuray oo arsuqo oo maamulo oo uu ku tasarufo marka man camila camalan marka alla uu leeyahay qofkii camal sameeya acmaashii o dhan baa soo gelaysa ee uu shirkiga ku sameeyey ama acmaashaas ha noqoto tii jawaarixda oo jirka caadiga laga qabanayo ama tii qalbiga laga qabanayo ha noqoto ama xoolo la bixinaya ha noqotee haddii marka camalkii qalbiga ahaa duul kale alla lala wadaajiyo camalkaasi waa u buraa ile wax kale ile wax kalea meesha la soo gelsho allah ahayne acmaasha badankana waa sidoo kale salaaddii iyo soonkii oo kale haddii allah aan loola jeedin ama la isku daro allahna loola jeedo dulalkana loola jeedo yani laga dhigo niyadii mid mushtarak ah oo laisla leeyahay alla dan ka male marka waxaas faruu ka qaadaa ma rabo alle cibaadadaasna cibaado baatil ay noqotaa sidoo kale qofkii cibaadaadkii maaliga ah xagga xoolihii lala baxayo o kale sadaqadii oo kale ama maaragtay xoolo iyo camalkii jirkaba ku dhex jireen sida xajkii oo kale yaa soo gelaya marka man camila camalan dhammaan acmaasha o dhan baa soo gelaysa ibnu rajab wuxuu leeyahay waxaad ogaataa in allah duulaan ahayn in camal loo sameeyo uu qayba yahay mararka qaar wuxuu noqdaa istustus baraxla oo dadku inay ku arkaan uunbaad doonaysaa oo dan adduunye uunbaad leedahay mararka qaarkoodna allahna waa loola jeedaa istustusna waa ku jiraa waxbaa la ysku daray haddii asalkii marka maaragtay isku dariddu uu galo nusuusta saxdahay waxay sheegaysaa in camalkaasi uu baatil yahay oo uu buraayo haddii ay tahay se qofki isagoo camal falaayo salaaddii dukanaya ama qur-aan akhrinaya inuu mar waxuun ku soo dhacaan oo kadibna uu naftiisa la dagaalamo iyo shaydaankii oo uu iska celiyo taasi marka waxba ka dhibi mayso taas layskuma khilaafsan marka inaan waxba ka dhibayn waxba igu soo dhacay oo camalkeyga waa buray dhihi maysid marba haddaad la dagaalamayso oo aad naftaada ka celinayso in waxaas maarata ay kusii socdaan wax dhiba ma laha laakiin haddii wixii kugu soo dhacay aad sii wadwado ood nafti u sii sheeg sheekayso camalkii ma buraayaa mase dhib ma lah ee waxaa la fiirinayaa asalkii niyadiisa iyo sida xaalku markii hore uu ahaa culammadu taasoo isku khilaafsan yihiin marka imaam axmed iyo tabari khilaafkaas bay sheegeen waxayna rajaxeen in camalku aanu asal ahaan buraynin ee niyadiisii koowaad lagu abaalmarinaayo xasanulbasrigana waa laga wariyey marka qofkii marka ugu horraysaba cibaadada allah duulan ahayn ula jeeda oo duulan allah ahayn u dukanaya markii salaaddii faradka laga baxay buu sunno dukanayaa sunnadaasna alla dartiis ulama jeedo laakiin wuxuu rabaa inay arkaan dadkii inuu dukanayo sunna kaasi marka waa qof dembaabay wax ajirana male salaaddiisuna waa baatil ama jihaadkiibuu wuxuu u galay allah waxaan ahayn ama sadaquu la baxay qasad kalena ma leh in dadku ay arkaan moogiye ama qur-aankiibuu akhrinayaa allana ulama jeedo ee wuxuu ula jeedaa dadki inay maqlaanoo ay arkaan camalkaas marka waxba kama jiraan asalkiibuu marka ka khariban yahay xaaladda labaad marka waa maxay in asalka camalka uu allah ula jeedo qofku kadibna cibaadadii uu bilaabo isagoo allah ula jeeda oo ajar ka raba alle oo ajar ka doonaayo alle duul kalena maskaxdiisa aanay kusoo dhacaynin marka hore kuma kuma jirinba laakiin intuu camalkii ku dhex jiray yaa istususkii soo galay oo wax ku soo dhaceen qof baa dukanaayay caadadiisuna waxay ahayd inaanu qur-aan akhriska aanu dheeraynin yani faatixada markuu yani dhammeeyo kadib qur-aanka ka dambeeya inaanu dheerayn yaa caadadiisu ahaan jirta markaasuu dheereeyey si uu dadkii u moodsiiyo in caadadiisu ay tahay inuu qur-aanka dheereeyo ama waa uu rukuuxay markii subxaana allah iyo uu lahaa yuu wuxuu soo xasuustay dadkii dhinacyada fadhiyey markaasuu rukuucdii dheereeyey ama sujuuddii buu dheereeyey ama qunuud buu marka dadkii u samaynayey oo ku dujinayay markaasuu qunuudkii dheereeyey ama ducooyin buu la yimid dadka uu talagalay oo uu isleeyahy ha kugu jeclaadaan iyo ha kugu ammaanaan iyo wax noocaas oo kale marka qofkiima waxaa laleeyahay camalkiisa asal ahaan buu buray mase waxaa la leeyahay kii uu dadka isku tustusay uunbaa buraaya shiikha shaarixa marka wuxuu leeyahay sida saxdahay waa maxay waa in camalkii uu dadka isku tustusay keliya uu buraayo oo ziyaadadii iyo wixii uu ku daray dheeraynta u dheereeyey dheerayntaas uunbuu ku dambaabayaa ila qaybtaas shirkii buu ku sameeyey marka camalkii waa qaybsamaya marka isagu rukuucdii iyo sujuuddii buu dheereeyey dheerayntaas iyo waxaasuu ku daray baa baatil ah xaaladdii saddexaad marka istususkii baa marka qofkii ku soo darriyey oo salaaddii uu dukanayay ama cibaadadii kale uu ku jiray ama jihaadkiisii isagoo wata yaa istususkii ku soo dhacay markaasuu iska difaacay oo uu naftiisii la jihaaday markastoo shaydaanku uu u yimaado oo uu doono inuu milicsado dadkii iyo araggoodii iyo maqalkoodii wuu iska difaacaa alle ayuu ka magan galaa shaydaankii cibaadadiisna waa wataa kaasi marka qofkaas wuxuu leeyahay xukunkii qofkii naftiisa la jihaadaayey xukunkii qofkii naftiisa la jihaadaayey ayuu leeyahay dadkii mukhlisiinta ah xukunkoodii yuu leeyahay waa nin dadka istususa lama laha wixii ku soo dhacay siima aanu wadin marka waa dhagartii shaydaanka waana iska difaacay waa la jihaaday xaaladda faraadna waa maxay ee ibnu rajab uu ka hadlay ee uu sheegay in khilaaf uu ku jiro imaam axmed iyo ibnu jariir ay sheegeen khilaaf inuu ku jiro cibaadadiibuu qofkii galay markuu cibaadadii galay kadib yaa isla markiiba istususkii ku soo dhacay cibaadadiisu iska watay ilaa uu ka dhammaystay marka camalkiisii dhammaan ma wada burburayaa mise niyadiisii hore yaa loo qabanayaa lagu abaalmarinayaa khilaaf baa ku jiru leeyahay shaarixu marka wuxuu leeyahay sida saxdahay waxay tahay in alla uu caadil yahay oo qofka camalkiisii aanu ka luminin niyaduna waa camal wanaagsan qofkii khayr niyaystaa abaalkiisuu helaa waxaana bura camalkii isususku uu galay marka niyadiisii wanaagsanayd ee horreysay yuu ajir ku mutaa camalkiise waa uu ka buraa isususkina waa uu ku dambaabaa marka waa in arrinkii la kala dhigdhigaa buu leeyahay ibnu rajab markuu wixii kala dhigdhigaya wuxuu sheegay in isususka baraxala aanay ka suurtoobin sida caadada ah ilaa qof maaragtay aan muslim lahayn moogiye oo salaaddii faradka ahayd iyo soonkii faradka ahaa inuu qofku istusus keliya u sameeyo oo niye oo alla xaggiisaba aanay jirin taas wax muslimka sida caadada lagu yaqaano maaha marka qofkii muuminka ahaa salaadii wuxuu ugu dadaalayaa allah dartiis oo mar walbuu dukanaya laakiin munaafiqu waa midka dukada marka uu dadka la joogo laakiin hadduu keligiis noqdo salaaddii ka taga marka dadka unbuu u dukaday wuxuu soomaa uun markuu dadka la joogo laakiin hadduu keligiis noqdo maaragtay alla kama cabsado ila niyadiisabaa kharibanbe soonkiisi marka waa uu fasaadiyaa laakiin sadaqadii iyo xajkii iyo jihaadkii waa acmaal istususka baraxala u geli karo yacni salaaddii soonkii oo kale maaha waa ka duwan yihiin marka sadaqadu markii u horreysay qofku uu la baxaayay bilowgii hore ilaa uu maalinaha ka dhammaystiro sadaqad bixinteedii waa dhici kartaa inuu istusus ula niyoodo xajkiina sidoo kale jihaadkiina sidoo kale oo markii uu waxan bilaabayaba xajka uu bilaabaya jihaadka bilaabayaba istusus bay taas marka waa suurtagal sababto waa camal muuqdo oo qayb ka midoo isaga ka midu maaha wax qarsoon maaha laakiin salaada iyo soonku maaragtay ama wada qarsooyin ama qayb baa qarsoon marka ibnu rajab saas buu ula jeedaa buu leeyahay meeshan marka alla uu yidhi qofkii camal sameeya ee duulkale ila wadaajiya waan ka tagaa isagaiyo shirkigiisa waan ka tagaada marka damiirkaas xagguu u noqonaya carabi ahaan taragtuu xaggee u noqonayaa ma camalkii buu noqonayaa wax la samaynaayey mase qofkii wax samaynayay yuu alla ka tagaa jawaabtu waxay tahay sida raajixahay waa in laga wado qofkii camalka samaynayay yaan ka tagaaba alla uu leeyahay asaga iyo shirkigii uu samaynayay taasi marka waxay kuu faa'iidaynaysaa ka digtoonaasho laga digtoonaado iyo goodi loo goodinaayo qofkii sidaas sameeya oo cibaadada duul kale wax ka wadaajiya sababtoo alla qofkaas waa uu farahu ka qaada waa ka tagaa marka waa axaadiistii goodiga yuu ka mid yahay xadiidkaani oo loo goodinayo qofku waxaa sameeyo xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa in maqaamku hadda aanu ahayn maqaam maaragtay camalkii yaa buray uu dadka isku tustusaayay keliya ee istususkii laftiisii baa loogu goodiyey qofkan marka istusus buu sameeyey camalkiisi waa u buray intaa keliya ma ahana camalkiia buray keliya arrintu ku joogsan maysee waa qof dambaabay sababtoo ah cibaadada alleh yuu duul kale la wadaajiyey maqsuudku marku wuxuu yahay isku baraarujin la isku baraarujinaayo in xadiidkaani waa xadiid qudsigiie uu ku tusinayo laba nooc oo tawxiidkii ka mid a nooca koowaad waa maxay waa tawxiid urububiya rabbinimadii oo alla lagu keli yeelo iyo tawxiid uluhiya cibaadadii oo alla lagu keli yeelo labadaas nooc yaa ku jirta xadiidka marka wuxuu u soo daliilsaday shiikhuna waa taas waa in iimaankii lagu fasiro alla oo la rumeeyo rabbinimadiisi iyo maarata cibaadadii uu mudnaa labadaba loo rumeeyo xadiidka waxaa laga faa'iidsanayaa oo kale in kuwaas wax lala wadaajiyey hadda aan loola jeedin cibaadadii baa lala wadaajiyey sababtoo ah waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidsanayaa in kuwaas waxbay wadaagaan le oo alla lala wadaajiyey iyo laleeyahay aan laga wadin waa kuwo maarata cibaadadii la wadaaga saas maahane sababtoo ah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidsanayaa in shurakadan la sheegaya aan loola jeedin kuwa maaragtay cibaadadii bay wax ku leeyihiin la leeyahay sababtoo ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogiye haddii marka ay jiraan kuwa cibaadada wax laga siiyo ama cibaadadii waxaan wax laga siiyo kuwa ka deeqtoon oo ka kaaftoon in duulal kale wax la wadaagaan oo qayb lagu yeesho qofkaas la leeyahay ama camalkaas alle isagaa ka deeqtoonaan og waxaan laysla wadaajiyey waxaanan garanaynaa midka maaragtay deeqsiga ah ee dadka ka mid ah ee boqorka ah iyo xooggana leh haddii uu ogaado in qof dadkii ka mid ah uu isagana addoon u yahay ku kalena uu addoon u yahay waa u diidayaa marka qofkaasi in wax lala wadaago alla wuxuu yidhi warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani yani waxa alla uu noo yeelay tusaale qof dad ay wada wadaagaan dadkaasuna hadda dad heshiisa maaha waa dad iska soo horjeeda oo isku haysta weliba maaragtay dabeecad xun oo akhlaaq xun oo aan cadaaladda ku dadaalaynin mid ay isku haystaan yani nin la isku haysto iyo mid u nabad galay qof oo saafi u ah haliistow yaanu ma siman yihin ba allow leeyahay maya ma sinna sidaasoo kale yaanay u sinnayn qofkii allah keliya caabudaayey iyo gaalkii duulal badan caabudaayay haddii qofkii addoonka ah marka ay dad badan isla yeeshaan waxaa ka dhaca meeshaa iska horimaad alle kuwa wax wadaaga isagaa ugu deeqtoonaan badan inuu shirki ka deeqtoonaado isagaa u mudan haddii kuwii wax wadaagay ay ku jiraan kuwa diidan in wax lala wadaago oo dad kale wax la qaybsadaan dee alla marka isagaa ah kan ugu hodansan kuwa wax laisla wadaajinaayo shirkiga alle hodan buu ka yahay haddii bani aadamkii ay maaragtay wadaaggaas ay diidaayaan oo haddii addoon ay leeyihiin ay diidaayaan in lala wadaago alla marka asagaa ka deeqtoonaan badan shirkigii marka ahlujaahiliyadu saasay marka ictiqaadsanaan jireen ilaahyadu waa ay iskhilaafsan yihiin bay leeyihiin mid baa maaragtay wax aqbalaaya oo wax iska ogol midna waa diidaaya oo waa iskala weyn yahay in wax lala wadaago reer maka marka macbuud bay samaysanaayaan sanam bay samaysanayaanoo alla sokiya isla caabudo ahlu taa'if marka midkaas shaqo kuma laha iyagu ahlumadiinana sidoo kale shaqo kuma laha marka macbuud kastoo la samaystay duul gaaraha iskaleh oo caabudo oo u jeesta alla waxaas waa uu ka deeqtoon yahay shirki o dhan waa uu ka deeqtoon yahay alle wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online